bismi illaahi raxmaan raxiim war-saxaafadeed ka soo baxay guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug soomaaliya waa dowlad federaala waxayna leedahay dastuurka ah habka federaalka sheegana awoodda dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka galmudug waxay xubin ka tahay dowladda federaalka waxayna xaqu leedahay xaqa uu dastuurka federaalku siiyey oo ay ugu horeyso jiritaankeeda sharcigaas sida uu tilmaamayo qodobka konton iyo koowaad farqadiisa labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya haddaba waxaan si cad u tilmaamaynaa in shirka lagu qabanayo kismaayo uu ku xadgudbay jiritaanka galmudug laguna burburinayo dastuurka federaalka ee inaga dhexeeyay taasoo aan si cad u sheegayno in shirkaasu uu meelkadhac ku yahay nidaamka federaalka uuna u gogol xaarayo cuuryaaminta qarannimada soomaaliya sida ku cad qodobka konton iyo labaad firqadiisa labaad ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maadaama aan la xurmayn xeerka guud ee federaalka oo heshiiska lagu yahay sida ku qeexan qodob konton iyo koowaad farqadiisa labaad xarfihiisa a iyo b ee dastuurka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo midka galmudug lana tixgelin waayey maadaama shirkaasi lagu casuumay madaxweynihii hore ee galmudug ee sida sharciga ah xilka looga qaaday lix iyo labaatankii bishii sagaalaad labada kun iyo toddobiyo tobanka mudane xaaf taasoo ku tusinaysa in madaxdaasi ay iska indhatirayaan qaanuunka galmudug laguna tuntay madax banaanida galmudug sida ku cad qodobka koowaad firqadiisa afraad ee xarafka a ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug waxaan sidoo kale la baalmaray qodobka konton iyo afraad farqadiisa afraad ee dastuurka dowlad goboleedka galmudug oo ka hadlaya siihaynta xilka madaxweynaha cambaarayn waxaan si adag u cambaaraynaynaa shirka lagu wado inuu ka furmo kismaayo kaasoo aan u dareensannahay inuu ku xadgudbay sharciga galmudug iyo madax banaannimada halisna uu ku yahay masaalixda ummadda soomaaliyeed una adeegayaan gumaysiga cusub taasoo lagu wiiqayo in dib loo yagleelo qarannimada ummadda soomaaliyeed madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxaan ku ogeyn madaxweyne ay ka go-an tahay ilaalinta sharafka iyo madax banaannimada ummadda soomaaliyeed sidaa daraaddeed marna kama filayn inuu faragelin sharci darro ah ku sameeyo galmudug taasoo ka dhigan in galmudug loo horseedo kala fogaansho iyo burbur baaq waxaan ugu baaqaynaa bulshada galmudug in shirkaas si buuxda uga soo wada horjeestaan maadaama meel looga dhacay sharaftooda iyo karaamadooda loogana soo horjeedo jiritaanka qaanuuniga ah ee dowlad goboleedka galmudug labo waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka inay tallaabo ka qaado siyaasiyiinta abaabulaya shirkaas la rabo in lagu kala fogeeyo dowladda soomaaliya iyo dowladda xubnaha ka ah federaalka aynana marna ogolaanin in soomaaliya ay ku soo noqdaan hogaamiye kooxeedyadii soo dhibaateeyey saddex waxaan beesha caalamka ugu baaqaynaa inaysan aqoonsan wax walba oo kasoo baxa shirkaas una arkaan mid kasoo horjeeda dadaaladii tirada badnaa oo ay beesha caalamka ku bixiyeen soomaaliya si ay cagaheeda isugu taagto mar kale dibna aan loo celin afar waxaan hay-adaha sharci dejinta ee dowladaha xubnaha ka ah federaalka ugu baaqaynaa inay gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah maadaama ummaddu u xel saaratay ilaalinta sharciga iyo karaamada dowlad goboleedkooda shan ummadda soomaaliyeed wax sharci darro ah ma aqbali karto soomaaliyana way ka gudubtay kaliyo talisnimo qabiilaysi iyo sharciga oo la baalmaro sidaa daraaddeed galmudug marna ma aqoonsan doonto shirkaas iyo wax ka soo baxa maadaama uu khilaafsan yahay dastuurkii ummadda soomaaliyeed ay ku soo heshiisay waa mahadsantihiin wabilaahi towfiiq